faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamedee cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuus mareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeelad hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaari jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani redio cadaado magaalada kismaayo
cabdiqadar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic redio cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdillah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar maam raadiyo cadaado jawaar
habeen wanaagsan ku soo dhowaada qodobada ugu doorka ron warka habeen ee rediyo cadaado dowladda soomaaliya oo shir dhaqaalaha qaranka maanta ka furtay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta labaatan toddobaad ayaa maanta u fadhiistay dhegaystiga dacwadda allah u naxariisay dilkii taliyihii qaybta booliska gobolka hiiraan ee soomaaliya somalilan ayaa sheegtay in dowladda soomaaliya ee dowlad goboleed ka madax bannaan puntland iyo somalilan ka dhisayso gobollada sool iyo sanaag puntland oo ka warbixisay khasaaraha ka dhashay roobabkii ka da-ay deegaano ka tirsan maamulka puntland debli hubaysan oo maanta qof shacaba ku dishay magaalada muqdisho caasimadda dalka dowladda soomaaliya oo heshiis dhex dhigtay beelo ku dagaalamay deegaano ka tirsan shabeellada hoose iyo dibadbixyaal xasuuq lagu geystay magaalada baqhdaad ee waddanka ciraaq intaasi waxaynu qodobada ugu doorka roon warka habeenay rediyo cadaado goora u diyaargarooba warkaasi oo faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale kulan wacanoo wanaagsan waa habeennimo sabdi ay sii baxayso axadina ay soo gelayso taariikhduna ay ku beegan tahay toddobada bisha labiyo tobnaad sannada labaatan toban iyo sagaalka iminkii haatana warkii oo dhan dowladda soomaaliya ayaa shirka dhaqaalaha qaranka maanta ka furtay magaalada muqdisho caasimadda dalka ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya mudane mahdi maxamed guuleed khadar ayaa daafuray madasha saddexaad ee siyaasadda dhaqaalaha qaranka oo maanta iyo beri ka soconaya magaalada muqdisho caasimadda dalka madasha ayaa waxaa soo agaasimay golaha dhaqaalaha qaranka oo dowladda kala taliya arrimaha dhaqaalaha dalka iyadoo lagu salaynayo cilmi baadhis dheere iyo caddaymo sidoo kalena dowladda siya talo iyo xagid ku aadan diyaarinta iyo dhaqangelinta siyaasadda dhaqaale oo tayale kana caawiya iskudubaridka khayraadka dalka iyo dibadda iyo fulinta qorshayaasha dhaqaalaha iyo maaliyadda dalka tan iyo markii la asaasay golaha dhaqaalaha qaranka ayaa waxay qabteen laba madalo hore oo looga hadlaya horumarinta dhaqaalaha dalka waxaana qorshuhu yahay in madashan saddexaad si qoto dheer looga doodo horumarinta dhaqaalaha bulshada federaaleynta dhaqaalaha iyo dalka dowladda soomaaliya ee la dagaalanka musuq maasuqa golaha dhaqaalaha qaranka oo madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo uu wareegto ku magacaabay labiyo tobankii juulaay sanadii aynu soo dhaafnay laba kun toban iyo sideeda ayaa ra-iisulwasaaraha dalka mudane xasan cali kheyre waxa uu daafuray kob iyo tobankii agost ee sanadii laba kun toban iyo sideeda waxaana xilligaa kadib si rasmi ay u gudagaleen howlaha ku aadan horumarinta dhaqaalaha dalka maxkamadda ciidamada qalabka sida qeybta labaatan toddobaad ayaa maanta u fadhiistay dhegeysiga dacwadda allah u naxariisay dilkii taliyihii booliska qeybta gobolka hiiraan ee soomaaliya maxkamadda ciidamada qalabka sida qeybta labaatan iyo toddobaad ayaa maanta u fadhiisatay dhegeysiga labaad dacwad loo haysto lix qof oo ku eedeysanaa kulugulaanshaha dilka taliyihii qeybta booliska gobolka hiiraan ee soomaaliya allah u naxariisay marxuum maxamed macow xalane dhegeysiga dacwadda ayaa waxaa kasoo qeyb galay qaar ka mid ah bulshada magaalada beledweyne madaxda iyo howlwadeenada maxkamadda xafiiska xerelinta maxkamadda ayaa dalbaday in eedeysanayaasha lagu xukumo ciqaab u dhiganta gabood falkii ay geysteen gaashaanle maxamed cabdulle aadan gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qeybta labaatan iyo toddobaad oo fadhiga maxkamadda soo xiray ayaa sheegay in maxkamaddu go-aan kasoo gaari doonto xukunka eedda loo jeediyey ragaani arrinta korneelka ma ahan arrin fudud ma ahan arrin lagu dhammayn kara gedu hoftiisa ma ahan arrin lagu dhammayn kara reere isfahmay ma ahan arrin lagu dhammayn kara dowlado isfahmay arrintii maxamed macow aayaddaas qur-aanka keliya ayaa lagu dhammayn karaa waxaana kaa codsanaynaa mudane gudoomiye garsoreel maxkamadda sharafta leh saddexda eedeysano ugu horey in qisaasi maxamed macow lagu fuliyo oo ah dil toogasho ah saddexda kalena ciqaabtooda kale ay maraan codsigayga ugu dambayna sidaas waa muuna gudoomiye garsooryaal waxaan soo bandhigin waa eedio mutakaamil ah markhaatiyaal ilaa lix ah markhaatiyaasha ilaa lix wax loo gaarsiinayna waxay ahayd inuu kiiskan caddaado lixda dhammaantood waxay isku jiho ahaayeen ama isku war ay ahaayeen qaabkay wax u dhaceen ma jirta waa sax hebela xabadiisa kuma dhicin laakiin mudan gudoomiye waxaan nahay dad aqli leh waxaanu nahay dad soo shaqayn muddo ah waxa dadka meeshan fadhiyo intooda badan dowlad ayay kusoo wada shaqeeyeen waxa meeshay ka dhacay qaabkay u dhaceen iyo sida loo shaqaynayay iyo qaabka loo shaqaynayay dhammaan waa wada garanay laba xidigle xooga toban lix kun lix boqol labaatan iyo sagaal maxamed cabdulle barkadle oo loo yaqaano maxamed dige laba dable xooga geedi axmed siyaad saddex dable xooga axmed muuse fidow afar dable nisa cali cabdi maxamed shan shacab khaliif cabdulle maxamuud lix shacab cabdi cumar habarwaa oo loo yaqaano goobe eedoodii halkan ayaan ku gabagabeynaynaa garsoorka ayaana go'aanka soo saari doona waa mahadsan tihiin fadhigii maxkamadduna waa inoo xiran yahay wabilahi towfiiq somalilan ayaa sheegtay in dowladda soomaaliya dowlad goboleed ka madax bannaan puntland iyo somalilan ka dhisayso gobollada sool iyo sanaag filsan muuse yuusuf ayaa faahfaahinaysa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee uxud faysal cali waraabe ayaa sheegay in dowladda dhexe ee soomaaliya ay wado dadaalo gobolada bariga somalilan looga dhisayo maamul goboleed ka madaxa bannaan somalilan iyo puntland waxa uu sheegay in mas-uuliyiin ka tirsan dowladda dhexe ee soomaaliya iyo gudoomiyii hore ee baarlamaanka maamulka puntland qorshaha maamul goboleed lagu dhisayo sool iyo sanaag ay ka wadaan magaalada adisababa faysal cali waraabe ayaa sheegay in somalilan aysan aqbali doonin in maamul laga dhiso gobolada sool iyo sanaag oo ka mid ah dhulka somalilan islamarkaana somalilan ay qaadi doonto tillaabo ku habboon sida hadalka u dhigay guddoomiyaha xilka laga qaaday ee baarlamaanka puntland cabdixakiin maxamed axmed dhoobo daareed ayaa dhowaan gaaray magaalada adisababa ee caasimada waddanka etoobiya waxa uu halkaasi kula kulmay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya oo hogaamiyo safiirka soomaaliya u fadhiya etoobiya cabdixakiin cabdulaahi xaaji cumar camey dhooba daareed ayaa wada dadaalo ka dhanna ah maamulka puntland waxa uuna sheegay inuu dhisi doono maamul ka madax bannaan maamulka puntland puntland ayaa ka warbixisay khasaaraha ka dhashay roobabkii ka da-ay deegaano ka tirsan maamulka puntland maamulka puntland ayaa faahfaahin ka bixiyey khasaaraha ka dhashay roobabkii mihigaanka ah ee afartan iyo sideeddii saac ee lasoo dhaafay si weyn uga da-aya deegaano ka tirsan maamulka puntland wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha puntland maxamed cabdiraxmaan dhabancad oo la hadlayay oo la hadlayay warbaahinta redio cadaado ayaa waxa uu sheegay in roobka dabaysha watay ay si xoogan uga di-een deegaano ka tirsan maamulka puntland islamarkaasna ay ku geeriyoodeen hal ruux oo ka mid ahaa dadka deegaanka sidoo kale wasiir maxamed cabdiraxmaan ayaa tilmaamay in deegaano badan oo ku tirsan xeebaha roobkuu ka geystay khasaaro islamarkaasna dadka kalluumaysanaya xeebahaasi lagu laayahay isagoo sii hadlayay wasiirka ayuu sheegay in roobka ay saameyn ku yeesheen qoysas rimiyi ah kuwaasi oo ku sugnaa deegaan deegaanka karmaal oo ka tirsan gobolka nugaal ayna biyaha roobka oo xaddhaafa ay qaadeen qaar ka mid ah xoolihii ay lahaayeen wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha puntland ayaa waxa uu tilmaamay inay go'day isgaarsiinta degmada ayl islamarkaasna halkaasi ay ku dhufatay dabayl xoog leh taasi oo dumisay guryo badan oo ku yaala halkaasi si kastaba ha ahaatee deegaano ka tirsan maamulka puntland ayaa waxaa si aada uga da-ay roobab dabayl watay kuwaasi oo maalmihii lasoo dhaafay laga digayey dabaley hubaysan ayaa maanta qof shacaba ku dishay magaalada muqdisho ee caasimada dalka cismaan axmed maxamed ayaa faahfaahinaya kooxo ku hubaysnaa bistoolada ayaa gudaha suuqa bakaare ee magaalada muqdisho waxay maanta ku direen nin la sheegay inuu oday ahaa dad goobjoogayaal ah oo la hadla idaacadda reer dhiyo cadaado ayaa waxa ay sheegeen in dilku si gaara uga dhacay qaybta lagu iibiyo daawada ee suuqa bakaare islamarkaana ninkaas la toogtay xilligii uu ku sugnaa halkaasi wararka qaar ee la helayo ayaa waxay sheegayaan in ninka odag ah ee la dilo uu ka mid ahaa dalaaleyda dhulalka guryaha ee ku yaala magaalada muqdisho waxaana goobtuu falku ka dhac si deg deg uga baxsay raggii ka dambeeyay dilkaasi sidoo kale ciidamo ka tirsan booliska soomaaliya ayaa tegay goobta iyagoo ka soo qaaday meydka ninka la dilay waxaana halkaasi ay ka sameeyeen baaritaano kala duwan magaalada muqdisho ayaa waxaa xilliyada qaar ka dhaca dilal qorshaysan oo ay geystaan rag dhalinyaraha oo ku hubaysan bisoolado waxaana inta badan dilalkaasi sheegta al-shabaab dowladda soomaaliya ayaa heshiis dhex dhigtay beelo ku dagaalamay deegaano ka tirsan shabeellada hoose beelo walaalo ah oo wadadega degmooyin ka tirsan gobolka shabeellada hoose sida degmada afgooye ayaa kulanti heshiisiina lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimada dalka kulankan waxaa ka horreeyay kulamo kale oo xal lagu raadinayo colaadda mararka qaar dadka walaalaha ay ku dhex mari jirtay deegaanada shabeellada hoose ugu dambeyn labada dhinac ay kala seexdeen qodobo ay ku heshiiyeen maxamuud maxamed axmed oo akhriyey qodobada lagu heshiiyey ayaa sheegay in odayaasha labada dhinac ay isku afgarteen nabad kuwada noolaasho iyo iskaashi walaalnimo nabadoonnada labada dhinac oo madasha ka hadlaya ayaa ballan qaaday inay ka shaqayn doonaan sidaysan usoo laaban dagaal sokeeye xildhibaan cali yuusuf cismaan cali geney oo ka tirsan xubnaha golaha shacabka soomaaliya islamarkaasna si gaara iskugu howlay deminta xiisadaani ayaa u mahad celiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo ra-iisaaraha dalka mudane xasan cali kheyre oo kaalin ka qaatay xalinta coladaani cabdirashiid maxamed axmed wasiirka tamarta iyo khayraadka badda dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa bulshada walaalaha ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan khayraadka alla ku manaystay gobolkaasi markaan akhbaaraadka caalamka dibadbaxyaal xasuur lagu geystay magaalada baqdaad ee waddanka ciraaq saraakiisha dalka ciraaq ayaa sheegtay in tirada dadkii jimcihii lagu xasuuqay banaanbixii baqdaad ay hadda gaartay ugu jiraan labaatan qof halka dhaawacyadu kor u dhaafeen laba boqol iyo soddon qof nin hubaysan oo aan weli la garan balse loo malaynayouna ka mid yahay taageerayaasha dowladda ayaa rasaas hooda uga qaaday dad xaalay ku mudaharaadaya meel u dhow teenada ugu weyn ay ku hoydeen mudaharayaasha oo ku taal gaarka fagaaraha tahriir ee magaalada baqdaad wakaalada wararka ee b ayaa ku warantay in xitaa ay jireen dad horey lagu dilay kuwaasi oo ka mid a dadka isbitaallada la geeyey dhacdadii xalay aa lagu tilmaamay tii igu dhiig daadashada badnayd tan iyo intii uu bilowday banaanbaxa sidoo kalena waxay timid toddobaad kadib markuu iscasilay ra-isul wasaare adal cabdulmahdi kaasoo isu casilay banaanbaxyada laga soo horjeedo dowladiisa intaas waxaa ku warkay inaad kala socotay radio cadaada warkaa marka xiga amaan allah